bismillaahi raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaala duurfayla ka dhawaada warkada hornamo warsan qodobada ka dheega doonta unuuna siin kahayna dhugunsadayaal weyba ku mid ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya weyba uusa dignayn andiray ganacsatada soomaaliyeed dilku dhii magaalada beledweyne ciidamada dowladda u meelaas howlgallo ka sameeyan isla magaalada beledweyne weyba ku dhiyay kulan longu ka hadlaya cudurka coronavirus sade qof iyo coronavirus anka ka dhamatay gudo magaalada muqdisho itirada oo waa koronkati saas oo kale jabuuti oo yeena koron dhaaftay dadka rididi corona afar boqol qof bandow xalay ku dhaqangalay magaalada muqdisho corona oo suwiinga ansaamay gudo maraykanka iyo weliba tirada guud ee dadka harididii cudurkaas
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo suran maskaxdaada ka buuji warsan media network
duhurnimo dhugunsadayaal khamiis ee uu taaragdanaya ka-eedanta tum-ilita bila afaraad sanadka lamada kun iyo labaatanka haana soo bahaayana qodobadii warka duhurnamo dhugunsadayaal ka dhawaada yoogay oo fisanga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa xalay gudoomiyey shirko qaran ee ku horseedowka cudurka coronavirus kulankan oo haayee qaab online oo dhinaga internetka iyo weyba ku qeyb galaya ganacsatada ka nool gobolka banaadir weybana diiradda laga saaray sidii lanku horseeda lahaayee inti ganacsatada iyo shacabka maciishada iyo anka qaaliyowna ra-iisul wasaaraha soomaaliya ankudigi ganacsatada anti maciishada iyo kornin qaadna shacabka iyo onturanga kureed markii uusa dhaqan gali canshuur dhaafka la sameeyay ganacsatada soomaaliyeed talaadii lahadhaafi iyo wasaaradda maaliyadda soomaaliya weybaya ka dhawaaqday intii canshuur dhaaf lan sameeyo haana ku mid ee raashinka quntul daruuriga ee dalkaha galawa gureed markii ee korartay obsada lagu qaba intii iyo yaraadana raashinka dalkaha galaw sababo la xiriira cudurka coronavirus diliyawey baa ku dheeyay magaalada beledweyne ay ciidamada dowladda soomaaliya oo meelaas ka fuliyeen howlgalla faahfaahinta warkoybanin haaye bashiir cabdulaahi ismaana ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgal waxay ka sameeyeen xaafadda buunduweyn ee magaalada beledweyne howlgalkan ay sameeyeen ciidamada ayaa yimid kadib markii askari ka tirsan guutada shanaad qaybta toddobiy labaatanaad ee ka howlgala gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne xalay lagu dilay xaafadda buunduweyn dilka ka dhacay xaafadda buunduweyn gaar ahaan buuro yacquub ayaa yimid kadib markii askariga la dilay ay weerar kusoo qaadeen dibli hubaysan dagaal ayaa dhex maray askariga dhintay iyo kooxdii weerarka soo qaaday waxaana uu dambayn askariga uu ku dhintay dagaalkaasi dhinaca kale howlgal saqli dhexe xalay ay fuliyeen ciidamada amni amniga gobolka hiiraan ayay kula wareegeen aqalka maamulka gobolka hiiraan lagu arrimiyo oo uu horey gacanta ugu hayay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali maxamed caraale waxaana xusid mudan in uusan ku daadan wax dhiiga
dhinaga kalena isla wararka beledweyne ku saabsan antino kubana weyba beledweyne laka qobaday kulan lanku ka hadlaye sida lanku horseedi karo cudurka coronavirus oo kiisas horle lakasii aragahaya gudo dalka soomaaliya faafaahinta warkoyba markale nin haayo bashiir cabdulla ismaan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen qaar ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada beledweyne iyo mas-uuliyiinta cusub ee dhawaa loo soo magacaabay isbitaalka guud ee magaalada beledweyne kulankan ayaa lagu hadlayay sida looga hortagi karo cudurka coronavirus qaar ka mid a dhakhaatiirtii ka qayb gashay kulankii ka dhaca magaalada beledweyne ayaa waxay tilmaameen in ay ku dadaali doonaan sidii bulshada ku nool magaalada beledweyne ay ugu wacyigelin lahayeen ka hortagga coronavirus sida ognahay adduunweynaha waxaa ku faafay cudur covid nineteen coronavirus baryahan dambe wuxuu kusoo badanayaa caasimada dalka soomaaliya sidoo kalena beledweyne inkastoo weli baaritaan iyo waxaas laysku dayn haddana waxaa fiican inaad sameyno wacyigelin runtii caafimaadka waa beeska bulshada haddii aan caafimaad jirin nolol ma jiri lahayn runtii waa dareen aada loogu farxo in la helo dhallinyaro dhakhaatiir ah maratay gobolkii diyaaro inay wax u qabato waxaan rajaynayaa inuu noqdo midkii dhagaysta lahay oo raahda dhallinyarada iyo baahiyaha jira ee caafimaad annagana garabkiisaanana waana garab taagannahay insha allah soomaaliyeed cudurkan dilaayiga ah ee coronavirus qofka u imaanay meeshan halkan maanta waxay tahay inaan ka hadalna maxaa loo yaqaan laba waxyaabood labadaas waxyaabood ay tahay inaan marka koowaad aan u mahadcelino een, guddoomiyaha amaba agaasimaha guud ee isbitaalka beledweyne een, ga- isbitaalka ee, go- een, gobolka hiiraan kaas ahaan magaalada beledweyne een, waxaan leeyahay agaasima soo dhow een, waxaa kaloo u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka ee hirshabeelle taasi oo yacni garatay in yacni loo baahan yahay isbedel garatay waxaa loo yaqaanaa in dadka dhalinyarada ah ee gobolka boqolkiiba toddobaatan waa dhalinyaro dalka soomaaliya boqolkiiba toddobaatan maadaama ay yihiin marka in la samayn karo maxaa loo yaqaan isbedel ay samayn karaan muuqdo ayadana aadan ugu mahadcelinaya wasaaradda Een, intaas kadib een, waxaan u mahad een, waxaa kaloo ka hadli rabnaa waxaa loo yaqaan qodobka labaad oo ah een, een, emergency-ga jiro een, caalamka ka jira caqabado badan ayaa hor yaalla mas-uuliyiinta cusub ee laga soo magacaabay isbitaalka magaalada beledweyne iyadoo ay dadka bukaanada ah inta badan aysan helin daawooyin ku filan sida qaarkood ay tilmaameen waan dareemaynaa maanta gobolada ee dhigeen ah meesha aan ka taaganahay caafimaad ahaan dhaqaale ahaan wax walbo annaga soomaalida haddaan nahay waxaan nahay dad hadal macaan laakiin waxqabadkooda yaryahay qofku ku imaana hadal uu kugu daaweyna laakiin ma lahan waxqabad waxaan rabnaa marka inaan focus ka saarno waxqabad annaga waxaan u baahannahay waxay tahay waxqabad doctor mudaala waxaa laga rabaa inuu matalo dhalinyaradii kaalintooda habeen walba waxaa ku seexan jiray sida covid nineteen ugu fik- aa ugu fikiro subax walba vaccinationkiisa mala hele ayaan waxaan ugu fikiraa isbitaalkaan oo shaqeynaya ma arki doontaa waxaan rajeynayaa inuu isbitaalka shaqeeyo ugu dambeyn waxaa ka hadlay agaasimaha cusub ee isbitaalka magaalada beledweyne dhowaan loo soo magacaabay maxamed cumar maxamed waxaana uu dhankiisa sheegay in uu wax badan u qaban doono bulshada ku nool magaalada beledweyne isbitaalka magaalada beledweyne een, waa isbitaal ka dhexeeyo reer hiiraan macnaha taas horta in la wada fahamsan yahay inaysan lahayn dad gaara wuxuu u dhexeeyaa qof walba oo dhakhtarah oo wax soo bartay oo ku nool magaalada beledweyne taas micnaheedu waxay tahay waxqabadkiisa keliya aniga maahan ee waa adiga waa ayada dhammaan qof walba wax soo barta waa Een, kulliba dadka shaqaalaha hadda ka shaqeeya agaasimihii hore ee isbitaalka dr axmed maxamed khalid een, dhakhaatiirtii kale oo ka shaqeynaya isbitaalka aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin sida wacan ee juhdiga leh ee ugu soo dhabar adeegeen in muddaa in isbitaalka ay heerkan soo gaarsiiyaan een, aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin kulliba wixii fikir iyo talaa een, waa inoo dhiman tahay iyo qaabka aan u waajihi laynay een, waa ku mahadsantihiin horta midaas
codkaas way baandamboyey warbixintii bashiir ee beledweynaha ninku dari oo ku saabsan ay tii kulan kalanku ka hadlayay corona oo miilasku dhiyan wasaaradda caafimaadkii daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya iyo weybaayee ku hadalaya saddex qof oo koronanka ka dhamadi magaalada muqdisho kuleed baaritaana iyo hasaartii wasaaradda ayaa laga sheegay intii labaatan afartii saacadood ee lahadhaafe iyo korartii labaatan xaaladood oo cusub kaasoo dhikaayay tirada guud ee xaalada la xiriira caabuqa covid nineteen way baana la sheegahaya ama wasaaradda iyo xaqiijida intii soomaali iyo qaban siyeetan qof cudurka corona way baana bulshada kala dardaarmeyn waa kala dardaarantay wasaaradda intiyo muujan taxadir waana idoosha roogana waybasaasoo kale wasaaradda si gaaren la hadalay dadka da-dee oo la sheegay intii iyo cudurkana saameyn kuweeldhadawa wayba tirada guuda kiisaska la xaqiijiyo iyona siyeetan qof kiisaska cusuba ee ka darsantinayo eta labaatan qof tirada fay lahaatiyo wasaaradda ka sheegday lama qofa tirada dhimashadana iyo ka sheegdi gudo dalka soomaaliya ilaa shan qof dhinaca kalena dowladda jabuuti iyo yeena weybaye ka dhawaaqday kiisas cusub oo ay cudurka coronavirus haanaso tiradiyo ee deertii toddobaatii laba qof yeelaya sii kororahayda dadka uusa walyeelada inje- injeysidahayo cudurka corona kiisaskan iyo ka dhawaaqday dowladda etoobiya ee haani lamaad een ka badanayan ee dalkaas laka diiwaangeli muddo labaatan afar saacadood gudaashee kiisaska cusub ee jabuuti iyo shaacide weybana ayaa sheegday intii guud ahaan wadarto kiisaska guud dalkaas jabuuti iyo diireen afar boqol soddon iyo shan qof oo lama kumidayoon dhamaden madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geela iyo walaac kumuuji faafitaanka cudurka coronavirus weybanusu shacabkan ka baaqay antiyo un hogaansaman talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta isla wararka corona iyo ka gudi jeerne weyba xalay magaalada muqdisho ka dhaqan galay bandow iyo ka dhawaaqday dowladda federaalka soomaaliya kaasoo bilaawda waa lamada saahamiinimo waana ka egday ilaa tumi kowka saa hiraabnimo jidadka weyn ee magaalada muqdisho ayaa la kaaragay sawiro laga ku qaadi haanaso iyo cidle iyaga oo bulshada iyo qaadeen amarkasaas oo kalena jidadka qaar laka aragawa ciidamo fara badan oo boliise haanaso dadka iyo miniteediyo inshaldarayanga maamulka gobolka banaadir italiska ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo kormeerka sameeyeen tum-i todoba degma ee gobolka banaadir maadaama waa booqashadiyona iyo ujeedadii haytay sidii oonka guurgala lahaayeen anti uuse hirgeli bandowga laakaroogi xiliga hamiinka magaalada muqdisho taliyaga ciidanka boliiska soomaaliya iyo markale kanaga intii bandowga usa ansaamayaana wariyaalka soomaaliyeed dukaamada lakagadow raashinka enjegana isbitaalada iyo dadka xanuunsan way banuusa ciidamada farayntiyo safayla aan la dhaqman shacabka gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda gobolka banaadir iyo saxaafadda la hadalay way banuusu kocodsiday shacabka ka nool magaalada muqdisho antiyo ilaaliyaan nidaamka dowladnimada waana iyo qaadan amarada salan ku taxadira badqabka dalkii dadkaba maraykanka iyo fiiriyaan sharciga shaldheeradowka dadka iyo waa lankukumaaramu ay gudo maraykanka weybana la sheega hayanti gudo maraykanka iyo sii hoogeynsida hayta dadka xaridida cudurka coronavirusa jaamacadan oo fadhisheeta maraykanka oo korkula dareerta arrimo coronavirus iyo weybaaye qaaday tallaabooyin ye waaye unkukahorseedasa cudurkana daraasada jaamacadda maraykanka weybasaas oo kale laga tilmaamay intii saameynta coronavirus uusa jeysidii dalka maraykanka guud ahaanna caalamka kalena uusa badanta intii awaaqib xumo dhaqaalaha wajaha anka dambeyntiina dhugunsidayaala tirada guud ahaana la diiwaangeli ee qaban coronavirus iyo deerti lama milyan sagaal boqol kun waa ero laba milyan sagaalan kun isaasoo kale siyeed boqol siyeed iyo siyeed qofa waybaa guud ahaan tirada dhamatay aman amuuday cudurka coronavirus iyo deertaya boqol soddon shan kun lama boqol labaati ili qofa tirada kufay lahaatay coronavirus iyo yoona deerana shan boqol tumi ili kun sade boqol tumi shan qofa guudahaan dhugunsidayaal warkaysin kula dareertay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkaninkaege warkaana shuhur ismaaciil axmed yaasin saarti waana siina dareer siyaasi maryan maalin iyo farsamayaasi inta warkan kaalamada reedanku kulmaan saasi amaanaala